assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dadkana dhegaysanaya kusoo dhowaada warka subax ee idaacadda kismaayo codka jubbaland qodobada warka subax kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo safiirka maraykanka oo ka wada hadlay dagaalka ka dhankahay kooxda al-shabaab galmudug oo diyaarisay ciidamo sugaya amniga deegaanada laga saaray kooxaha argagixisada al-shabaab shirka golaha wasiirada ee hirshabeelle oo laga hadlay amniga deegaanadaasi ciidanka xoogga dalka oo howlgallo lagu safeynayo kooxaha argagixisada ah ka wada dhul ballaaran oo ka tirsan galmudug akhbaraadka dibadda kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah talyaaniga iyo liibiya oo kala saxiday heshiis shidaal oo ku kacaya siddeed bilyan oo dollarka maraykanka
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale ismaqal wanaagsan dadkana dhegaysanayo waa axad taariikhduna waxa ay waa isniin aan dhahday taariikhduna waxa ay markaa ku beegan tahay soddonka bisha koowaad ee janawari sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka subax ugu waaweynaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegeysiga qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan alla qaatay caasimadda markaa kula qaatay ergeyga dalka maraykanka u fadhiya qaramada midoobay marwa linda greenfield thomas madaxweynaha oo markaasi la wadaagay danjira linda guulaha ciidamada soomaaliyeed ay markaasi ka gaareen furimaha dagaalka iyo xoreynta deegaanada ayaa markaa ku bogaadiyey dalka maraykanka gacanta weyn ee uu markaa ka geysanayo la dagaalanka kooxaha argagixisada isaga oo ku tilmaamay khatarta markaasi kooxaha argagixisada ay ku hayaan gobolka inay tahay mid markaasi u baahan in la isaga kaashado madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay caqabadaha ay ku hayso cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya dib u dhiska ciidamada iyo weliba dadejinta dabargoynta waxaa markaasi loogu yeero argagixisada waxa uu markaasi ka rajeeyey danjire linda thomas iyo weliba in codka maraykanka ay ku taageerto qorshaha dowladda soomaaliya ee laalidda cunaqabatayntaasi ayna qayb ka noqdaan ololaha soomaaliya ay ka wado golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhankeeda safiirka qaramada midoobey u fadhiya dalka maraykanka marwalinda greenfield thomas ayaa markaasi ku bogaadisay madaxweynaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed sida ay markaa ugu istaageen la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo deegaanada laga xoreeyay muddada ay curyaamiyeen iyadoo ay soo bandhigtay sida ay uga qayb qaadanayaan gurmadka iyo weliba adeegyada aasaasiga ahi ay u baahan yihiin dadka markaasi laga dulqaaday kooxaha argagixisada al-shabaab wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee galmudug cabdulaahi axmed calasow shiine ayaa dugsiga tababarka ee degmada cadaade ee gobolka galgaduud tababar ugu soo xiray ciidamo gaaraya laba boqol oo askari kuwaas oo ka mid noqonaya ciidanka booliiska ee galmudug ciidamadan ayaa markaasi ah dufcaddii koowaad qeybtooda labaad ee booliiska dowlad goboleedka galmudug waxayna markaasi qaateen tababaro oo sare oo socday muddo saddex bil ah munaasabadda tababarka loogu soo xiraya ciidamadan ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa agaasimayaasha wasaaradda amniga guddoomiyaha ee markaasi waa guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado taliyaha tababarada iyo qorsheynta booliiska galmudug iyo taliyaha dugsiga tababarka ee booliiska degmada cadaado madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeellena cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada kaas oo ka qabsoomay magaalada jowhar shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay arrimaha amniga howlgallada dalka looga saarayo kooxaha argagixisada ee ka socda deegaanada hirshabeelle iyo dardargelinta howlaha hortabinta u leh maamulkaas madaxweynaha ayaa golaha la wadaagay warbixinta xaaladihii ugu dambeeyay amniga iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada al-shabaab isagoo xusay in dhowaan howlgallada ay ka bilaaban doonaan deegaanada galbeedka hirshabeelle waxa uuna shacabka deegaanadaasi ugu baaqay in ay markaa isu diyaariyaan ka qaybgalka howlgalladaasi wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa golaha ugu warbixiya halka ay marayso barnaamijka xasilinta si ay bulshada markaa u hesho adeegyada aasaasiga ee muhiimka u ahay dowladda isaga oo dhinaca kale xusay in degmada matabaan uu dhowaan ka bilaaban doono barnaamijka deegaan bile oo waxtar u leh bulshada hirshabeelle sidoo kalena dhowaan uu bilaaban doono dhismaha xarunta maamulka gobolka hiiraan dhismaha wadada xiriirisa garoonka diyaaradaha ilaa iyo magaalada jowhar dhismayaasha xarumaha degmooyinka iyo saldhigyada hirshabeelle iyo dhismaha abuundada degmada buula burde oo ay al-shabaab markaasi waxyeeleeyeen madaxweynaha ayaa ugu dambeyn u mahad celiyay xubnaha golaha wasiirada waxa uuna faray inay dardargeliyaan howlaha muhiimka ee xilligan horyaalla markana waxaynu eegaynaa ciidanka xoogga dalka ayaa howlgal lagu sifaynayo kooxaha argagixisada al-shabaab waxa ay ka wadaan dhul ballaaran oo ka tirsan dhinaca galmudug waxaa markaasi ee tuulooyin badan oo deegaanka caad ee gobolka mudug saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada ka sameeyeen howlgallo ballaaran iyada oo markaasi kooxaha argagixisada looga saaray goobo ay ka joogeen iyadoona saacadihii aynu kasoo gudubnay dhanka kale ay halkaasi ka dhacayeen duqeymo lagu barbar tilmaameedsanayo kooxaha argagixisada halka ad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda kismaayo codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland goordhow waxaa inoo soo socda akhbaraadka dibadda balse intaanu gudan kusoo dhow gudagelin kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee warka subax iyo cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay fantasig subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wark xubinta ciyaaraha warka subaxee raadiyaha kiismaayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal tababaraha kooxda kubadda cagta an lasri ayaa qartay in cristiano ronaldo ka tegi doono kooxda islamarkaana u aadi doono horyaalka yurub xidiga soddon iyo sideed jirka ayaa kansalay heshiiskii u kuli jiray kooxda kubadda cagta ee manchester united kadib markii uu wareysi muran badan dhaliyay bixiyey ka hor bilaabashadii koobka adduunka cristiano ronaldo oo heshiis rikoodh ugu biiray kooxda kubadda cagta al nasri ka ciyaarta horyaalka sacuudiga heshiiskaasoo ku beegan min labo sano haddib idinku celiyo fantastic iyo qeyb awarka ka dhiman
cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo noo soo koobaya xubinta ciyaaraha ee warka subax markana waxaynu eegaynaa faahfaahinta qodobka dibadda ee warka subax wakaalada tamarta ee talyaaniga ee ani iyo weliba shirkadda shidaalka ee dalka libiya ayaa kala saxiixday heshiis ku kacaya siddeed bilyan oo dollarka maraykanka oo ah soo saarista gaaska tallaabadan ayaana loogu gol leeyahay in lagu qafiifiyo gaasyarida soo wajahday soo wajahday waqaaradda yurub inkastoo libiya ay ka jirto xaalad amni darro iyo weliba fowdo siyaasadeed waxaana dhinacyada sidoo kale ay xoojiyeen muhiimadda ay xilligan markaasi qaaradda yurub ay u leedahay in gaaskan guud ahaanba markaasi lasoo saaro taas oo dhinaca kale markaa u ah ee dhinaca iyo weliba dowladda ee xilligan libiya ee markaa carqalada xoogan a kala kulmayso dowladaha masar iyo imaaraadka in sidoo kale ay fursad muhiim oo dhaqaalo badan ay ku sameyn karto ay u tahay guud ahaan warkii subax waad kala socoteen idaacadda kismaayo codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland subaxnimadan waa naga intaa khiyaaraytan iyo kulan dambe nabadgelyo